جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim waa habeen jamcaha taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay afarta bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo kataa'ib alikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigaya weerar lagu xasuuqay murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud kooxda riddada soomaaliya ayaa hanjabaad adag u dirtay siyaasiyiinta mucaaradka riddada xilli uu sii xoogaysanaya khilaafka ka dhexeeya murtadiinta wilaayada islaamiga ee banaadir ayaa si adag ooga hadashay dhulboobka xooggan ee kooxda riddada soomaaliya ay ka wada magaalada muqdisho kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado iyo hoggaanka dhaqanka mid ka mid a beelaha dega wilaayada ayaa kusoo gebagaboobay deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayadaas maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku nool deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran kataa'ib alikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar lagu xasuuqay murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud filimkan oo la daawan kara muddo lix daqiiqo ah waxay kataa'ib alikhbaariya kusoo bandhigtay weerarkii xasminta ahaa ee degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud filimkan waxaa lagu daawanayaa ciidamada mujaahidiinta oo dhabarka ka tooganaya murtadiinta oo xeryaha isaga cararaya iyo sidoo kale qanaa'im kala duwan oo isugu jirta hub iyo gaadiid oo mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen kooxda riddada ayaa hanjabaad adag u dirtay siyaasiyiinta mucaaradka riddada xilli uu sii xoogaysanaya khilaafka ka dhexeeya murtadiinta khaalid xasan ayaa warbixintan inoo haya kadib dagaalkii shalay ka dhacay degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho oo ku dhex maray maleeshiyaadka gurguurta iyo mucaaradka riddada ayay kooxda riddada soomaaliya u guudisay hogaamiyaasha mucaaradka gudoomiyaha riddada ugu magacaaban gobolka banaadir murtada muungaab ayaa sheegay in aysan dhici karin banaanbaxa ay qorsheeyeen siyaasiyiinta riddada mucaaradka maleeshiyaadka riddada ayuu amar ku siiyey inay ka hortagaan oo ay kala eriyaan isagoo sidoo kalena guudiyey weerar afka ahna ku qaaday murtad shariif sheekh axmed mudaaharaad ay ku baaqi karaanna ma jirto meel ay xakumaa tarabuunna adiga ma xakudid mana u xilsaarid sinayna ma xakudid mana u xilsaarid meel ad u calaamay kartana ma jirto ciddii u tagtay agtooda istaagtana de iyadaa fowdada gacanteeda ku doonatay ciidamada amnigana anigoo gobernatoore ah ayaa halkan ka caddaynayo ugu baaqayo oo amrayo inay cid kasta nabadda iyo xasiloonida magaalada ka jirto inay waxyeelayso isku daydo tallaab sharciga waafaqsan inay ka qaadaan siyaasiga marka maanta rabo inuu xukun ku raadiyo yacni xasarad iyo xasilooni darra abuur iyo inuu dhiigga shacabka soomaaliyeed ku daadiya xamar inuu maanta xunku ku raadiyo rabo waxaan leenahay loo sheega xamar meeshaas waa ka gudubtay insha allahu mana u laabayso kulla yoom mush ciid maalin kasta ciid maaha saaxiibow haddaad shalay qoray caaraddiis hal mar fursad ku heshay maanta kuu soo noqo mayso maanta kuu soo noqo mayso kabaydaas waad waa cuntee yacni yaynan kugu noqonin libaaxi dhimo waaye kashiinta u liqa kashiinta ad liqatay ee kugu noqonin maalinkii shalay degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho waxa uu dagaal xoogan ku dhex maray maleeshiyo ka wada tirsan murtadiinta oo kala taabacsanaa mucaaradka iyo kuwa kooxda riddada soomaaliya dagaalkan ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka kooxda riddada ee gurguurtay ay burburin ka bilaabeen xaafada siinay ee degmada wardhiigley halkaasoo ay deganaayeen dad shacab ah sidoo kalena jirdilu geysteen dad riid ah oo ay waayeelo ku jiraan waxaana falkaas kadib goobta soo gaaray siyaasiyiinta riddada ah ee mucaaradka balse maleeshiyaadka xasan shiikh ayaa kala hortegay dagaal xaalada magaalada muqdisho ayaa maanta qasan iyada oo la dareemayo hub urursi dhacdooyinkan ayaana imanaya iyadoo murtad gurguurta uu ku sugan yahay maraykanka khudbad uu ka jeediyey shiray isugu yimaadeen dowladaha ku buhubay qaramada midoobey ayuuna ka sheegay inuu qabanayo doorashooyin gaaleedka uu isagu wato mahadsanid khaalid wilaayada islaamiga ee banaadir ayaa si adag uga hadashay dhulboobka xooggan ee kooxda riddada soomaaliya ay ka wada magaalada muqdisho marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya isagoo waraysi siinayay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayuu waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir ka hadlaya dhulboobka baasan ee ka socda magaalada muqdisho iyo gumaadka murtadiinta ku hayaan shacabka magaaladaasi ee la barakicinayo sheekh muuse cabdi caraale waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir wuxuu ka hadlayay dhacdii shalay ka dhacday suuqa siinaaye taasoo maleeshiyaadka kooxda riddada ay kula kaceen dad shacab ahaa dhibaatooyin kala duwanna u geysteene iyadoo dad shacab ah ay waxyeelo ka soo gaartay dhulka xamar oo danta guud ahaa oo ummadda soomaaliyeed nin nool iyo nin dhinta iyo nin jooga iyo nin maqan iyo nin dhala doona intaba ka dhexeeyey waxay noqotay in si dan shaksi ah loo boobo oo loo dhaco oo jeeb maaratacani shaksiya ay maaratacani lagu maaratacani hantidii dalka soomaaliya maarata dadka soomaaliya ay lahaayeen dhacdada ugu dambeysay waa midda foosha xumeed oo maantadan ka dhacday meesha la yidhaha siinaay suuqa siinaay suuq ummadda caam ahaan ay ugu ganacsan jirtay oo dawladihii dalkaas soo maray ay maaratacani ay dhiseen oo ganacsi ahaan loogu talagalay oo ummaddu ay ku shaqaysan jirtay oo danyarta soomaaliyeed oo dhan ay u shaqa tegi jirtay oo dadku ay dukaamo maarata miisas iyo meelo yani gaargaar ay ku lahaayeen meeshaasoo ka warqabteen maalmihii dhaweyteen cagta la mariyey ayaa maanta dadkiioo meelay aadaan waayey oo kusoo xoomay inay meelihii ay maaratacani ay dib ugu soo maaratacani gurya noqdaan ayaa waxaa lagala hortegay dhacdo aada u fooxun oo naxariis la-aan ah dadka shaksiyaadka arrintaas samaynayena oo horjooga ka ahaa oo maaratacani saraakiil kushaaga ahaa oo arrintaasna waa arrin duuban oo arrin dhacdadaas dhacda dhacda oo maarata la ilaawaayo maaha waa dhacdo qoran waana ilahay idinkiisa maalin maalmaha kamid a insha allahu lagu xisaabtami doono oo ay cadaalad iyo nin walba xaqi uu lahaa iyo ninkii wax dulmiyey ninkii la dulmiyey intaba ay maalin insha allahu ilahay idinkiisa ku dhimaa doonaan hadii alla idin waaliga wilaayada banaadir ayaa ugu dambeyn ka hadlay waxa uga aadan shakhsiyaadka kulug leh boobka dhulka ee ka socda muqdisho ee gaaray heerkay ugu xumaa wuxuuna waaligu diilin u diray ganacsatada iyo maanlaawayaasha ah isagoo sheegay inay diiwaangashteen dhulal kala boobay iyo cid weliba oo ku shaqo leh annaga waa waa horena waa u sheegnay digniino fara badanna waa laga bixiyey ama walaayada banaadir ha noqoto ama xarakada guud ha noqoto dhulka soomaaliyeed oo danta guuda oo ummadda ka dhexeeya oo nin maqan iyo nin jooga ay wax ku leeyihiin oo nin sakiira nin kabiira uu leeyahay oo nin dhala doona iyo nin hadeer jooga ay wax ku leeyihiin ma xalaaloodaayo nin xalaalaysan kara iyo nin maarata yani inta laga gado ou u baaqi noqon doono haba yaraatee ma jiro nin walbow ka fikir maanta waa joogtaa berri maxaa imaan doona waxaa imaan doonta ilaahay inankii maalmo aan dheerayn in la xisaabtami doono dhulkaas annaga waa noo diiwaan geshan yahay ka walaayo ahaan shaksiyaadka kulug kalena waa noo diiwaan geshan yihin noocay doonaan ha ahaadeen ama niman ganacsato isku sheega oo xaaraanquutayaal ah ha noqdeen ama kuwa dalaaleeya oo xasan garguurta ayaga u dhexeeya ha noqdeen ama kuwa saraakiil isku sheega ah oo maar burburinta loo xil saara ha noqdeen kulli anaga shaksiyanay diiwaan noogu jiraa dhulka la boobayna dhammaantiis diiwaanoo noogu jiraa waxaan leeyahay yaan lacag iyo hanti layska gelinin dhul dadka soomaaliyeed ka dhexeeya kuwa xalaaloobi maayo dhul caama oo ummadda ka dhexeeya in la yidhaahdo adigu qaado ee aniga lacaga siiyaa jeebka aan ku shubtay oo dantayda gaarka aan ku fushaday ma arrintaas arrin soconaysa caqliguna keeni maayo cilmiguna keeni maayo diinta iyo dadnimaduna yeeli maayaan nin walba ha ku lugoyn nin walba hanti ha iska gelinin nin walba ha gabanin haddaad gabatana beri toole innagu ha ka weydiina wix adiga kugu yimaado annaga arrinta aan leenahay waa middaas waana ku celcelinay waana wax qoran waa noo diiwaan gashan yihiin maalin maalmaha kamid ahana layska hor imaan doonaa ilahay idankiisa aa lagu xisaabtami doonaa weliba aan rajeynaya ilahay idankiisa inay maalin dhow noqoto haddii alla idin hadalka waaliga wilaayada banaadir waxa uu ku soo aadayaa xilli kooxda riddada ee garguurtay ay sii xoojisay boobka dhulka danta guud iyo kuwa shacabka ay leeyihiin ee ku yaalla magaalada muqdisho arrintaasoo ay la daaladhacayaan shacabka caasimadda iyadoo awood looga saaraya dhulalka ay degnaayeen mahadsanid marwan kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado iyo hoggaanka dhaqanka mid ka mid a beelaha dega wilaayadaas ayaa kusoo gebagaboobay deegaan hoostaga degmada baardheere casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya kulankan oo ahaa mise heersaraa loo saagaasmay islamarkaana u dhexeeyey mas-uuliyiinta huwlaayada islaamiga gado iyo beesha eelaay ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka caanoole oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ee huwlaayada gado kulankani waxaa looga hadlayay garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika horumarinta tacliinta iyo qodobo kale oo fara badan intuu kulankaasi socday ayaa waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a waxgaradka beesha eelaay wilaayada geda tuulada caanoola mayba wada tashiga dheegeega oo ilaahay subxaana watacaala oo suurageliyey waalida gobolka goobjoogka iyo intaas geeg mayka kulmeenaha oo iyo maal odayaasha caanola anoo hadda ka hadalow odayaal tuulada caanoola ka hadalow gaar ahaan ma isa falangayeenaha beesha ceelay ma isa falangayeen in waxbarashada oo korlongaada jihaad kol horumari fadi in oo laka wada tashay waan is wada qaadanay waxbarashada in korlongaado layska garab gala iyo ku wada talinay maanta ilaahay subxaana watacaala taasana in suurageliyey walaayada gobolka iyo iyo maamulka oo dhan waxay ahaabaa maanta kolonnay annagoo odayaashii dee tuulada caanoolaan nahay ilaahay mahaddiisii wixii aan fikrada ayaga noo keeneen waa qaadanay waxa annaga u gudbanayna way qaateen si wanaagsan bay noogu dhammaatay alxamdulilah ilaahay mahaddiisa weeye odayaasha tuulada iyo maamulka tuuladana waa isku xiran yihiin haddii ilaa yaraha horumar iyo baraaro iyo tacliin iyo wax kastaba haddii ilaa yaraha waxay maamulka uga baahnana wayna siiyeen iskool bay noo fureen madrasay noo fureen dee annaga hadda tacliinta noo joogta si fiican caruurteena gabdhaha qur-aanka dhameeyey waxbarashadeena way fiican tahay maadiyaa naga maqnaa maadina waa helnay hadii ilaa yirahda wixii hadda ka dambeeyana inaan sii ziyaadino annaga xaggeena ka ziyaadino maamulkuna noo ziyaadiyo sidii la rabayna wax nooga dhacaanaan rabnaa hadii ilaa yirahda sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay uwaaska beesha ilaay uwaas cabdulaahi isagoona ballan qaaday inuu naf iyo maal la garab taagan yahay ku dhaqanka shareecada islaamka madaan ugaas cabdulaahi aha beele reer eelay iyo wilaayada islaamka gobolka geda arin shir wiin oo iga qaadadeen ka mid ah in ilaahay kitaabciisa laka hormarin lahaay dadka waxbarashadii oo ciyaalka laka hormarin lahaay aljihaadu fii sabiililahi ilaahay kitaabci in la korweelano liinka taladiya fidhigaas kulankaas wiinka badan sharafta badan iyo liinka taladaay ini una beele reer eelay madaena sida ilaahay bikitaabsha in sheegay infiruu khifaafa wathiqaala wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum daalikum khayru lakum antum taclamuun owlaadan maalkan in naftaaran ilaahay kitaabshay una ka biina ka garab surugno kor unka qaadna gaalada una ka ibayna yaa noogahon haddii ilaahay raalli ka nagda midda kale sida beeraha dalaga dadka liin shal horumarin lahaay dadka fadhiyona liin garab gobada lahaay beero liin tacba lahaay faraha webigaha ka butaacayo beero zaracjo dilow liin hiri lahaay horumar lanka diiri lahaay intaasa beelle iyo wilaayada iyo ka wada taladeen waxyaalaha deriska ummado ee la-e beele dhulbilaaranga fadhiida lankasto islaam ee derisba la-e ini deris wanaag liin suubiyo gacmo lis qabsado lis wanaajiyo lis walaalada sida ilaahay bi kitaabka in sheegay inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhwaykum usan arri inuuna gacmo isqabsana niyi furun gacmo furun qalbo furun walaalnimo ehelka jiiraanka inay inu iskala noolaan intaasna ka go'aansanay haddii ilaahay raalli
ugu dambeyntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga huwlaayada islaamiga gado sheekh luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediya dardaarano kala duwan waa inaan jihaadno cidda jihaadda cizowdo jihaadka waa lagu cizoobaa waadna aragteenoo wiilasha addasheen markay tageen saaxadka jihaadka ay aadeen baariyaala idiin noqdeen miyo ikhwaane marka waxaa la rabaa inaanu jihaadkaas waajibka ah oo cayniga ah oo ilaahay nagu faral yeelay inaanu istaagno maanta waajibaadka wuxuu saaraya inta nool buu saaraya odayaashaa laga rabaa maanta jihaadka in ayaga lawaay u qaadaan oo raayad aad qaadaan ogaaskiina idinku hor fadhiyo waxa weeye waxa weeye idinku weyn oo idin hor fadhiyo ogaas cabdullaahi aad baad u ammaanteen waxaad ku ammaanteen nin khayr badan oo ummadda dacwada ku soo dabaalay oo ummadda khayrku horkac inuu yahay beesha raayad inuu qaado oo odayaasha kudaba faylaanaan ka rabnaa insha allahu tacaala qodobkayga ugu dambeeya waxaan dardaarmaya ikhwaani ashcuur bilmas-uuliya waana tan maanta idiin saaran ood u tihiin nabadoonno iyo odayaal iyo waxgarad iyo hoggaan aad u tihiin weeyaan maanta waxaad ka shaqayseen tacliintii waad dhisateen dhallinyaradiina waa hagaajiseen alxamdulillah maasha allah haddana hadaf kale iyo waxaad damacsantihiin hor u socotaan soo saas ma in laga sii dheeray halkala joogo inaad ducaad noqotaan inaad waxaa weeye carruurtiinni maanta aad ilaalisaan masayrkooda daba aad ilaalisaan inaad diintooda iyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda wanaagsan mas-uuliyaddooda aad ilaalisa adinka idin saarta insha allahu tacaala taana waa daarmayna kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada istaba-joogga ay huulaayada islaamiga gado la yeelinaysa bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada huulayadaas mahadsanid casam ugu dambeyntiina maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa adeegyo caafimaad u sameeyey bulshada ku nool deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool dhakhaatiir iyo howlwadeenno ka tirsan maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin oo maalmahan socdaal ku maraya wilaayaadka islaamiga ee dhacabartamaha iyo koonfurta soomaaliya ayaa gaaray degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool iyagoona gurmad caafimaad oo lacag la-aanna gaarsiiyey bulshada ku dhaqan degmooyinkii iyo deegaanadii ay gaareen dhakhaatiirtan ayaa bulshada u sameynayay baaritaanno iyagoona siinayay dawooyin tayeesan oo lacag la-aanna waxayna arrintaasi keentay in boqolaal isugu jirtay rag dumar iyo carruur xanuunsan ay ka faa'iidaystaan daawooyinkaas iyo baaritaannadaasi lacag la-aanta ah goobaha ay gaareen dhakhaatiirtan ka socotay maktabka dhexe ee xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa ka mid ahaa deegaanka dhanaawe oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool halkaas oo ay ku qaabileen bukaano kala duwan cabdicali isaaq bootan dhanaawo maanta inta waxaa la keenay daawo daawo eed iyo tayan leh umudi kaganaadi insha allah hoob ilaahay aro daawadan daawadiiyo madaxtooyada mayba wax muqdisho nilka biyo fadaan cali isaaq maxamed dhanaawa yeeka dhanaawa may ku dareere daawooyin oo dad bukaan alasiyaab wada jirin iyo ku socdo anii jirinay daawaha weydiisidii daawo a anfacadu yalla asii shilin mal awariina hameeli ku jirinay wal oo daawayo shilingna mal awariina maya haddaan ninkuu ate arigaas kolkal walma ninshaan haddaan ninkuu ate laankameenka ducaayey inti ilaahay inahay cadow oo gaale ee murtadiina nahay sidee inti ilaahay noofudiyu muslimiintan ilaahay galantiya kormariyu ununa cadowkaas ilaahay nooreeb wadanka ninkufudiyu muslimiintan ilaahay guursiyu yaanka ducaaya madiina ismaan isaaq nanaawa yeeglow mujaahidiinta sharafta yaa daawo oo sharafla ninshaanta ani jirinaa jilbaa ii mahoo ii nayow lugaagan hungurugaadka oo ku yaraadi yaa ku jirinayo daawafayna erbada ka jarto kaniinaga ka jarto yaana la aseey shilin may oo qaadna may ku odsaday ini una daawadanay ninshaana khayr alla siyaa usuuna meedhiyey oo keersha ee inta ilaahay jeeyo oo dembishay alla dhaafo sidoo kale waxay gaareen dhakhaatiirtan deegaanka ceelansaar oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada waajid waxay sidoo kale halkaasi ku qaabileen bukaano kala duwan magaagay haawo cali macalin el ansaar may ku dareerne daawadnio nay ni ulaadaana nama daaway may dhiisiy lamhaba faleenbe eh dhalasha robe eh may hanuungay haaye madadhuuri iyo dhilbaha iyo wena jug ilaahay lankii dhiibi may la raayso khayrsey daaladan dhan oo goboda mujaahidiintan garabsha la gaara cabshircaadan maxamed waa elansaar elansaar may ku daree daawo iyo dhadhiibahayo beeslaan ana iyo ciyaalkayba daawo irbadooyin iyo shroombi iyo dhisi meelaha kale nasiibka u yeesheen dhakhaatiirtan caafimaadka ay gaaraan waxaa ka mid ahaa deegaanka garasweyne oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur waxayna halkaasi ku qaabileen tiro dad ah oo ay u sameeyeen baaritaano islamarkaana ay siiyeen dawooyin lacag la-aanna aaqaykaada mahad garasweyne daawo oo islaamka seenaa mujaahidiinta seenaa anama sii haay gabar oo ana dhalyahaka daawo ana daawo yadha isii daawo beesalaange جزاك الله خيرا إلهي كما سن من داس كديس مجاهدين إلهي كما سمعين كدعاء إلهي بركة إلهي قرن في قرقويل قال خبز اللي جلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مريم آدم سلام magaalada garswey daaw dhiibin oo beesadhaaqe ilaahay kama hadsan mujaahidiinta ninkeen ciyaalna oo jirinayo aniina jirinayo dhan bees daaw beesadhaaqe lanasii alxamdulilah ilaahayen kama hadsan maya maya daaw beesadhaaqe lanasii meelkunka jirinayo daawada ilaahay daaw kuweelo kore walnasii ilaahay maadada kooda ilaahay gaala jibiya lahaa maadada lamaano ilaahay masamiinta yoonta korkaweela asalaamu calaykum magaagay baamay bilaayay dangaleere deegaanka anroo garasiino daaw iibinga ku dareerta eed iyo eedaan kama hadsagna ilaahay muslimiinta galamtyo korkaweela mujaahidiintan do-ayan ninsheenti ilaahay biinaay keersay anad unug masheegne naftay lafaagay layaay daaw fayladiisay ilaahay lankasheenin angargaar ilaahay uniinani anfa eed iyo eedaan maadsinyin
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gacan kula dagaalamaysa gaalada iyo murtadiinta halka gacanta kalena ay u fidinayso oo ay ugu gargaaraysa bulshada muslimka ah ee mas-uuliyadda ay u hayaan warkii fiidnimo ee caawana waa annaga inta warkan war la mida intaan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu